doodiyo alleylehe kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida kusoo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xihan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo alleylehe dhabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambaynay kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle aan ku gorfayno hadba mawduuca aan isleenahay miisaan ayuu ugu fadhiyaa bulshada waxaan isugu keennaa inta leh cuquusha nool ama dareenka aqoonta si aan isula qaadaa dhigno xogaha iyo dhacdooyinka muuqda ama dahsoon ee ka dhex jira bulshadeenna sheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga uu dambaynay ka habsanay dunidu inaga uu dambaynay calankeenan dadegay miyaydan dareemayn toddobaadkan waxay diiradda noo saaran tahay kaalinta garaadka macmilka uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda waxaa istuudiyaha nala jooga oo nala gorfayn doona mawduucan injineer cabdisataar carabow iyo injineer siyada cali gaabane oo labaduba ah injineero ku gaaroobay culumta tiknolojiyadda injineer siyid cali gaabane oo ah madaxa xafiiska qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho waxa uu culuumta kombyuutarka ku soo bartay dalka hindiya halka injineer cabdisataar carabow oo ah madaxa xafiiska hal-abuurka jaamacadda muqdisho uu culuumta kombyuutarka ku soo bartay dalka suudaan labaduba hadda waxay barayaal sare ka yihiin jaamacadaha dalka حياة أكثر إيمانا ورضا وأمانا xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan ee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri ileel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynul caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulusibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waayay xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdola'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed وضع الميزان
baxnaano hosbitaal badigood baa cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaragga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baahoo isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daahay ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbeddelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaano hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan-yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix
horumarka ay samaynayso teknolojiyadda casriga ah ayaa beddelay in badan oo ka mida nolosha aadamaha ee ayga oo hadda ah kan ugu dhow ee nolosha si dhaba ula falgalay ayaa udubdhaxaad ka ah kacdoonka isbeddel ee hafikirka shucuubta dunida mid ka mid a ilaha nolosha oo uu sida xawliga ugu dhex baahay waa waxbarashada waxa uu saamayn aan dahsooneen ku yeeshay tacliinta heerarkeeda kala duwan waxa uu la yimid fursado iyo caqabaad isa suran oo dhanka waxbarashada ah waxa uuna habfikir ahaan u diyaarsan yahay sida aadamaha oo kale oo waxa uu hagayaa habsocodka maamul ee nidaamka tacliinta iyo kaabidda barayaasha sida lagu sheegay cilmi baaris la sameeyey oo lagu baahiyey barta digital education council oo ah dallad ay ku midaysan yihiin in ka badan boqol hay-adood oo tacliimiya ardayda waxbarashadooda u adeegsada garaadka macmalka waa siddeetan iyo lix boqolkiiba maalinna waxaa u adeegsada afar iyo labaatan boqolkiiba halka toddobaadla ay u adeegsadaan konton iyo afar boqolkiiba taasoo ku tusaysa sida ay ardaydu ugu tiirsan yihiin ee aga ama garaadka macmalka haddaba si aan wax badan ugu ogaanno mawduucan waxaan soo dhoweynayaa injineer cabdisataar iyo injineer sid cali oo ah martida barnaamijka ee toddobaadka runtii aad aa ugu dhowahay waana ku mahadsantiin bahda radio himilo dadaalkiina joogtada ah aad aan u mahadsantiin himilo iyo dhegeystayaasheeda aad aan u salaamaya waana dhowaa barnaamijka ku dhowaa waa mahadsantihiin toddobaadkan barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonnaa kaalinta garaadka macmalka ama e aga uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda weydiinta ugu horeysa ayaan soo qabanayaa si wadajir ayaan idiin weydiinayaa weydiinta ugu horeysa waxay noqonaysaa marka hore waxaad sharaxaad kooban inaga siisan taariikh ahaan wakhtiga uu soo bilowday ee ayga ama garaadka macmalka iyo waxa uu yahayba injineer cabsar ayaan ku bilaabayaa
runtii mawduuca iyo su-aashaba aad bay muhiim u yihiin marka loo fiiriyo marxaladda aan maanta aan joogno inaan dib u milicsano xiliyadii uu soo bilowday ee ayda ama waxaan garaadka macmalka loo yaqaano dabayaaqadii kun sagaal boqol iyo kontonkii ayay soo bilaabatay laakiin waxaa si rasmi ah loo aasaasay shirkii loo yaqaan dortmouth kun sagaal boqol konton iyo lixdii oo aada muhiim u ahayd wax walba marka lasoo soo bilaabanayaan waqtiyi ayay soo bilaabdeen kun sagaal boqol kontonkii ilaa konton iyo lixdii waa xiliyada ay soo bilaabatay sidaan hore u sheegay laakiin waxaa xilli waxaa jira ay jiilaal ku dhacay oo loo yaqaano kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdankii ilaa siddeetankii maadaama xilligaas deytada ama xogta la adeegsanaya aada u yareyd ayaa hadda taa ayaa dhacday inay hoos dha weyn ku dhacay laakiin marka la fiiriyo wixii ka dambeeyey laba kun iyo tobankii ilaa hadda yani shan iyo tobanka sano ugu dambeeyey ayaa si xoog badan ee ayga u xoogeysatay maraaxilhaas kala duwan ayay soo martay wuxuu yahay isaga marka haddii dhegeystayaasha aa sharaxaad kooban aad ka siiso Eh, runtii waa su-aal aada muhiima marka loo fiiriyo waa badanaa waxay dhahaan aiga waa aalad inta badan loo adeegsanayo in dadka iyo macluumaadka ay weydiin karaan su-aalaha ay u baahan yihiin ama ha noqoto kuwa shaqooyinka la xiriira ama kuwa maalinla aha iyadoo la adeegsanayo kombyuutarka oo si sahlan su-aale inaa u weydiin karta waxaan dhihi karnaa waa aalad kombyuutar oo qofka weydiin karo su-aalaha oo markaa maskaxdiis ka guuxiiso ama ka caawin karo waxyaabaha la xiriira shaqooyinkiisa ama ha noqoto qoraalada ama macluumaadka waa un wax ka- waa nuuc ka mid a ee tuulalka la adeegsado oo ay kombyuutarka ay ka mid yihiin taasoo suuragelinaysa qofka inay su-aalo weydiiyaan si sahlan ama macluumaad ay ka baaraan een, si ay dadka xogo xogo kala duwan ay u weydiiyaan marka waxaan dhihi karnaa ai-ga waa fursad waana aalad u baahan maxaa lahay si eh, dadka ay u weydiin karaan macluumaadka ay markaas u baahan yihiin injineer siid cali isla weydiintii injineer cabdisaar uu nooga warceliyey haddii aad noo balballaarayso Een, mar kale radio himilo iyo ustaad ah, ismaaciil waad waad mahadsan tihiin waxaan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan qayb ka ahay injineer cabdisitaar isagana aada u mahadsan yahay sida uu noogu faahfaahiyey isagaa dhameeyey intii aan sheegi lahaa Een, laakiin waxaan ku dari lahaa een, garaadka macmalka ah hadda erey bixintiisa ah, maadaama cusub yahay isaga hataa waa doodo badana ka taagan Een, dadka qaar soomaalida waxay ku macneeyaan garaadka macmalka ah qaar qaar kale waxay leeyihiin oo yani linguistiyaal ama luqadda ku takhasusay Een, waxay isku dayayaan inay erey bixin cusub u helaan kasmaal oo kale eh, ama maaragtay erey kale oo saas kas u eg camal ay isticmaalayaan si kastaba ha ahaatee garaadka macmalka ama artificial intelli- intelligence ee aida waxa loo yaqaano waa siduu injineerku sheegay waa computer een, ama waa machine een, u fakeraya wax u baranaya u xalinaya dhibaatooyinka sida bini aadanka oo kale macnaha bini aadanka kaalintiisii oo kale ayuu mashiinkan u cayaarayaa wuxuu u fakerayaa sidii bini aadanka u fakeraya bini aadanka haduu su-aal la weydiiyo siduu uga jawaabi lahaa bini aadanku siduu wax wax u barto oo maaragtay u dhegeysto u maqlo ayuu asagana uu sameynayaa haddii mushkilado loo dhiibo ama maaragtay loo dhiibo een, xisaabaad sida bini aadanka u xalinayay u furfurayay ayuu sidaasoo kale ayuu uu sameynaya dhankaas waa dhanka oo tacriifka guud iyo waxa uu yahay dhanka taariikhda injineerka dhameeyey injineer cabdisitaar een, ah, dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in a i da ay hadda bilaabatay a i da hadda ma bilaaban Een, kun sagaal boqol kontomeyadii ayay soo bilaabatay een, in maaragtay lagu fakero mashiinada noocaas maadaama kombyutarka uu kasii horeeyaba kombyutar ahaan Een, kadib muxuu ahaa sidaas ayay isku soo tartay oo kun sagaal boqol konton iyo lixdii kun sagaal boqol sideetamaadkii waxaa lagu sameeyey horumarin ilaa lasoo gaaray labada kun iyo maaragtay iyo labaiyo tobankii ilaa maanta aan joogno labada kun iyo toddobayo tobankii ilaa maanta aan joogno labada kun labaatan iyo shan ah marka heerarkaas kala duwan ee, dadka marka inay hadda ku baraarugaan waxaa keenaya modeliska ugu dambeeyay oo la isticmaalayay ayaa wuxuu noqday moodallo oo tacajub leh oo dadku ay aada ula yaabeen oo maaragtay habfakarkiisa iyo xalinta mashaakilka uu aada iyo aada uu maaragtay loo sii hormariyey waa moodallo oo qofka cod ka qabanaya codkiisa samayn kara muuqaalo sameynaya mu- muxuu ahaa sawiro sameynaya nooc kastoo bini aadan si wax u xaliyo moodallo loo adeegsan kara maanta ayaa yimid marka een, kacdoonkaas dhacay ayaa keenay dadkii marka inay aada ugu baraarugaan ama xiiseeyaan Eh, si qurux badan ayaad u kala dhigteen waan rajaynayaa dhegeystayaasha inay fikir guud ka qaateen ee aiga waxa uu yahay iyo goorta uu soo bilowday iyo halkuu ka soo bilowday iyo sida uu u shaqeeyay intaba ka hor inta aanan gudaha u gelin dowrkiisa tacliinta waa sidee dowrka ee aiga uu ku leeyahay nolosha qeybaheeda kala duwan waqti xaadirkan la joogo Eh, runtii aada su-aasha muhiimta haddii aan si us- u bayaanino dhegeystaha eh, barnaamijkan ku tixan eh, runtii waxaan dhigi karnaa ai-ga waa qeyb ka mid a horta cilmiga kombiyuutarada een, una diyaarsan ama loo diyaariyey inay wax bartaan wax fahmaan mararka qaarkood go-aano lagu qaadan karo macluumaad la weydiin karo laakiin si toosa markaa su-aashaas aan u abaaro dowrka guud ee nolosha qeybeeda kala duwan oo ai ku leeyahay waxay tahay waxa ay aada u fududeeyey wax soo saarka shakhsiyadeed iyo howlihii la qaban jiray howl maalmeedka hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka hadday noqon lahayd arrimaha waxbarashada hadday noqon lahayd arrimaha teknolojiyadda iyo sidoo kale arrimaha farshaxanka dowr weyn ayay nolosha dhinac walba u ku lahaadeen taasoo howlihii fududaysay dadkana u sahlayso in howlihii wakhtiyo badan kaga baxay si sahlan inay ku qaban karaan marka waxaad leeyahay nolosheena dowr muhiima ayuu ku leeyahay qeybaha kala duwan ee nolosha jinise cali maxaa ku daraysaa aada umahadsan tahay waa su-aal fiican ayadu wax weyn horta kagama duwana technolojiga guud ahaantiis technolojiga saameynta uu nolosha ku yeeshay ayay ayadu idin qeyb ka tahay technolojiyada casriga nooc kasta meel kastay gashaa technolojiyada beeraha ganacsiga daawada dhakhtarnimada caafimaadka communicationka dhinac kasta oo nolosha ah hobka wax kasta ayay technolojiyada qeyb ka- ka tahay maalan technolojiyada maaragtay beeraha oo kale bini aadanka ilaahay cilmiga uu siiyey iyo sida wax u ogaa karaan iyo awooddaas uu siiyey darteed eh, waxay soo bilaabeen in beeraha ay ku fashaan maaragtay bini aadan ahaan ay u falaan gacmahooda isticmaalaan waadan baa waxaa la ogaaday in maaragta wax soo saarka uu yaryahay dadkiina ay badanayaan kadib waxaa la bilaabay inay fakeraan technology ahaan u fakeraan waxay keensadeen in maaragtay muxuu ahaa xayawaan isticmaalaan dibiye isticmaalaan dibigii wax badan isagan waa soo saari waayey heer waxaa la gaaray dibigii haddana maaragtay productionkiisii wuxuu soo saaray uu yaraaday baahidii badatay bini aadanka bateen mashiinadii aa lasoo saaray gawaaridii iyo wixii wax falayay waa technology markastaba technologyga wuxuu daba taagan yahay baahida bini aadanka ay qabaan iyo xalintiisa in loo fakero qaab technical ah Een, kadib dee muxuu ahaa mashiinadaas ayagana waa ku filnaan waayeen eh, inay quudiyaan bini aadamkii adduunka tirada ka batay oo soo badanayay waxaa bilaada marka min- mashiin isku ah all in one oo maaragtay waxna falaaya waxna beeraaya isla markaana mirtii guraaya macnaha inuu soo baxo sidaas si lamida marka maadaama teknolojiyada noocyadeeda kala duwan saas bini aadanka u saameynaysa noloshana saameynaysa ee ayaduna saas teknolojiyad u saameynaysa maadaama teknolojigu qeyb ka yahay ayuu maaragtay isagana saasoo kale u saameeyey waxa uu saameeyey caafimaadkii maanta robodyo ayaa muxuu ahaa nersin ah oo kalkaalis kalkaaliso oo kale booskeedii ku jira dhaqaatiir ah maanta robodyo dhaqaatiir ah maqaayadihii roboda ka shaqeynaya oo maaragtay artificial intelligence ah oo programsan businesskii marketingkii eh, socdaalkii eh, dowladnimadii habkii maamulka dowladnimada miidiyihii dhan kasta ayay teknolojiyadii saameysay ee ayaduna ay saameysay Eh, ilaa heer la gaaray maaragtay cabsi riski oo laga baqo oo ah Eh, am- ama shaqadii bini aadanka uu qaban jiro dhan eh, automatically ay ay ayad ula wareegtaa cabsidaas inay soo korortay halkaas in la gaaray si maad me- meel kastay u saameysa darteeda Eh, dhanka kale laakiin waxay fududeysay noloshii inay fududaato wax badan oo waqti badan uu ku bixi jiray in waqtigii uu beeqaansamo in hal abuur cusub lala yimaado dhinac kasta fildi kasta meel kastaba noloshii ay xuduudihii ay j- muxuu ahaa ay ay ay ay banaysmaan oo wadan wadan maaragtay ay ayadu waxay jebisay xuduudihii adduunka geograafigaan u kala xirnaa iyo xuduudihii siyaasadeed marka saameyn waxay yeelatay nolosha qeybaheeda kala duwan ah oo dhinaca waxbarashada oo caafimaadka businesska dhan kastaba Eh, waxaan rabaa inaan marka soo daadegno oo aan u imaano mowduuceena toddobaadkan oo ku saabsanaa dhanka tacliinta iyo kaalinta garaadka macmalka uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda si guud marka eh, haddii aan u imaano dhanka tacliinta waa sidee marka kaalinta garaadka macmalka ah uu ku leeyahay waxbarashada guud ahaan Re- runtii waa su-aal aada u muhiima oo maanta taagan marka la fiiriyo de- dowrka wa- ay ku leeyahay dhanka waxbarashada Eh, waxay sare u qaadaa dhigi karnaa ardayda fahamkooda tusaale haddaan soo qaadna haddii ardaygii oo daciif ku ahay maadooyinka xisaabaadka oo kale ee ayada waxay aada u sahlin kartaa inay sii karto cashiro dheeri ah oo arda u fududeynayso inuu fahmo maadadii xisaabta Eh, si- sidoo kale eh, ardayga waxay ka caawin kartaa inuu xog ma xog ma waqti dheer ku qaadan lahayd inuu usoo koobo yacni sida buugaagtoo kale inuu samarigii si kooban jabtaradii waxyaaba la xiriira u sameyn karo oo ardaygii su-aalo weydiin karo oo jawaabihii si sahlan ugu heli karo waxay u fududeysaan dhigi karnaa waxbarashadii sidoo kale ay waxay ardada u fududeysay inay ka- inuu ka baran karo luqado cusub ama ereyo cusub taasoo qeyb weyn ka qaadanayso maxaa la wax soo saarkiisa ardayga inay sare u qaado oo barnaamijyo badan oo maanta dunida lasii daayo luqadaha laga baran karo qofka asagoo gurigiisa ama goobtiisa shaqo joogo inay inay uu wax ka baran karo sidoo kale waxay qeyb weyn ka qaadato qofka inuu la socon karo heerkiisa aqooneed oo isku qiimeyn karo oo qiimeyn ama waxbarashadiisa la- oo la falanqeyn karo mawaadiicdu markaas u baahan yahay ama casharada muhiima waxay inta badan haddana ardada ay ka saaciday waxyaabaha loo yaqaano cilmi baarista oo aada u muhiima yacni ama eh, cilmi baarista la xiriirto eh, waxbarashada in diyaarintii qoraalada fikradaha cilmi baarista iyo waxyaabaha lamida inay shan buug ama lix buug oo kale inta soo qaato oo dhigi karo ii sameey samir iga sameey eh, shantan buug een, maxay ku kala duwan yihiin maxaa ka qaldan oo su-aale xataa kasoo dhex saari karo taasoo u fududayn karto in cilmi baaris ka sameyn karo sidoo kale waxay dhiirigelisaa dhigi karnaa waxyaabaa loo yaqaano een, qofka asigana oo wax isbari karo ama dhiirigelinta barashada qofka asoo gurigiisa joogo macluumaadka raadin karo macluumaadka soo koobi karo macluumaadka weydiin karo inkastay caqabado badan haddana la- la- la- lala kulma haddana waxaas leeyahay wax badan ayay ka furnayd ay ka mid tahay diyaarintii cashrada een, fahamkii maadada tarjumadii oo hadda u baahan tahay marar qaarkood inuu luqado kala duwan wax iskugu tarjumi karo luqada ingiliishka af soomaaliga u tarjumi karo af soomaaliga carabi u tarjumi karo carabiga ingiliishka u tarjumi karo luqadaha u baahan yahay markaas iyo su-aalo inuu weydiin karo oo ku saabsan mowduuca maanta uu soo qaatay iyo jawaabo ku saabsan oo ka diyaari kara xataa case studiyada la xiriira cashirada cashirada oo kale waxyaabahaas oo dhan waxay kor u qaatay qofka marka qiime kalsoonidii qofka waxbarashada ayay kor u qaaday ee, wuxuu kor u qaaday qofka inuu la imaan karo hal abuur laanu maadaama waqtiyo badan kaga qaadanaya sida hore usoo sheegay inuu shan buug aqriyo oo soo koobo waqti yaray kaga qaadaysaa taasna waxay ca- sare u qaada hal abuurka shakhsiga een, oo uu ku falanqeyn karo waxyaaba la xiriira mawaadiicda ama cashirada uu dhiganayo marka waxaan leenahay maanta ardayga maanta wax baranaya waa ka nasiib badan yahay ardaygii labaatan sano ka hor wax baran jiray oo laana waxbarashada ayay aada u fududaysay una sahashay laakiin waxaan tilmaami doonaa dardaaranka haddii la gaaro maxaa la gudboon ardayga inuu ka fo- ka foojignaado laakiin waxaan dhihi karnaa wax weyn ayay ardada ai-ga maanta ay siinaysa in ka caawinayso fursado badan oo markii hore oo heli jirin oo la jaan qaadi karo adeegsiga waxyaabahan loo yaqaano garaadka macmalka injineer cali maxaa ku daraysaa waxbarashada aida sida ay u saamaysay nolosha qeybaheeda kala duwan oo hadda aan kasoo sheekeynay si lamida ayay waxbarashadan u saamaysay qeybaheeda kala duwan marka waxaa dhacday dood culus oo caalami ah markii aida maaragtay ay aada usoo korortay moodalada kala duwan la isticmaalay adduunkii wuxuu galay maxaa la yidhaahdaa sadmo xoogla ku dhacday iyo maaragtay inay naxaan oo ay la fajacaan dadka marka si dabiiciga ah, dadku waa kala jibayaan qaarna waa taageerayaan waxa cusub oo waa la qabsanayaan qaarna waxa waaye waa kasoo horjeesinayaan sida caadiga ah. mar kastaba ee, nolosha biniaadanka qaybihii kala duwanaa lasoo maray diyaaradda marka lasoo saaraya dadaa oo diyaaradda waxay u arkeen maaragta sixir inay tahay een, maxaa la yidhaahdaa wax kastoo technology ah wax kastoo cusub markay imaanayaan dadka qaar ma qaabili karaan ma ogolaa karaan ilaa maaragtay wixii ay tijaabiyaan ama nacfigeeda arkaan dadka qaarna deg dega ula qabsadaan oo maaragta marka arrintan doodda waxay doodda waxay ka dhalatay waxaan nidaamkii waxbarasho iyo qaabkii wax loo baranayay ayaa waxaa ku dhacay maaragtay ee, wixii madax madaxii ayaa majo u rogma macnaha hal mar nidaamkii adduunka u degsanaa oo habkii waxbarashada ahaa oo imtixaankii lahaa oo macallinkii la yaqaanay si wax usoo diyaarinayay oo cilmi baarista la yaqaanay sida loo sameynayay oo maaragtay assignmentiyada la iskugu dirayay oo galaaskii la is- loo imaanayay wixii dhammaa ayaa hal mar isbedelay marka taasaa keenaysa marka in maaragta dadku ay aada iyo aada ula yaabaan oo xaggeen arrintan sideen ka yeelnaa maxay saameyn nagu leedahay sideen u xalinaa doodaas marka waxay kusoo bilaabatay dunidan eh, horumartay la yidhaahdo oo ay aayada afrikooda ay soo bilaabeen dadku waa kala jabeen eh, jaamacadaha qaar iyo maaragtay institutionada kala duwan waxbarashada ka shaqeeya heer waxay gaareen ay mamnuucaan oo ardada qaar ay ka buriyaan ama cayriyaan ka cayriyaan maaragtay jaamacaddii ama iskuulkii ardayga lagu arko inuu isticmaalayo dood- doodii waxay gaartay in maaragtay ardadu ay dacwoodaan oo ay yidhaahdaan annaga ina loo diido ee aydii haddana macallimiintii loo ogolaado ayada ma ahan maaragtay cadaalad ma ahan Een, ah, macallinkii inuu cashir kasoo diyaariyo ee ay annagiina aan cashirka ku akhrisan karin ee ay ayadan mushkiladeeda keentay ugu dambeyntii doodii waxaa lagu soo gebagabeeyey ee ayda in ay muhiim tahay oo aysan ahayn wax oo did ku ah ama lid ku ah waxbarashada laakiin ay tahay in qawaaniin loo yeelo iyo xeerar iyo wax lagu xakameynayo Een, marka waxay kusoo biyosho wata marka xeerarka aan hormarinno intaan isticmaalka aan bilaabin iyo maye aan isticmaalno xeerkana aan ku dhex wadno oo muxuu ahaa wixii caqabad yimaadaba xeer gooni aan usii samayno annagoo sii isticmaalayna iyo kooxda kaleo dhinaca kale istaagta oo tiri maya waxaan aan u samayno yani sharci iyo qawaaniin hagta intii aanan isticmaalin ee aydan si aan u kontroli karno wixii oo isbeddel imaanaya maye aan ma aragtay isticmaalno kuna salayno isticmaalkeenna wixii hadba soo baxa oo markaas aan u samayno qaanuunkii iyo sharcigii ayaa doodii ay marka waxay ka caawin kartaa een, maxaa la yidhahdaa in ardaygii uu uu uu fakero oo yani maaragtay brain storming waxa la yidhahdo uu sameeyo in maaragtay ideadii ama fikraddii uu curiyo in luqaddii maadaama ay ku culus tahay ingiriis ama carabi luqada luqadaha kala duwan luqadii grammarkeedii iyo wixii uu ka saxo yacni structure-ka inuu fahmo report haddii loo diro qaabka reportka looga rabo inuu arki karo hadhow hataa dib ha u qoro keligiis laakiin ugu yaraan uu heli karo maaragtay een, tixraac iyo qaab wax loo sameeyo inuu fikrad ka heli karo meeshuu macallinka weydii lahaa een, taasay ka caawisaa ardayda waxay ka caawisaa maanta ee, dad waqti badan geli lahaa coding inay sameeyaan dadka technologiga barta gaar ahaan in codingkii ay u fududeyso oo qaab sahlan codingka ku helaan een, macallimiintii waxay ka caawinaya researchkii ka caawinaya maxaa la yidhahdaa in fikraddii uu curiyo macallinkii ciwaankii inuu sameeyo een, ah, beebaradii iyo literature reviewgu uu sameyn lahaa inuu si sahlan ku heli karo een, meeshii google shalay uu ka raadi lahaa een, beebarada iyo dadka qoray maanta hal su-aal intuu weydiiyo ai ay u wada keeni karo boqolaal beebar oo rasmi ah uu tix raaci karo hadduu uu sii baaro meeshii ay yaaleen ama maaragtay ay ku jireen database ahaan yacni waxay waxay caawisaa dadka oo maaragtay een, araggala ama maaragtay la yidhaahdo eh, baahiyaha gaarka ay qabaan oo kale ee ayada waa caawisa maanta oo macallin la-aan ayay isticmaalayaan oo waa maqlayaan kuwa oo maaragtay araggala een, kuwa maaragtay een, maqalka la-aan waxay isticma arag ahaan u isticmaali karaan een, shaqadii ayay soo koobtay macnaa ee ayada waxbarashada waxay u ko- waxay u sameysay revolutiona ku sameysay ama maaragtay kacdoon cusub ay gelisay marka dooda ah in la isticmaalo inaan la isticmaalin ayadana soo afjarmi rabtaa mar dhow waxay kusoo gabagabaysi doontaa in loo isticmaalo si oo wanaagsan loona la yeelo policy iyo sharci iyo kala hagaayo waa mahadsantihiin eh, jaliil said cali iyo jaliil cabsitaar weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii kas wadaag oo idinkaga imaanaya radio himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis Eh, sida labadiinaba aad tilmaanteen eh, kaalinta garaadka macmalka ama a i-ga kaalin yasiran ama fudud ma aha marka la barbar dhigo eh, sida waxbarashada iyo tacliinta ay ahaan jirtay markii hore Eh, xog aruurin ama cilmi baaris ay sameysay ama uu sameeyey community la yidhaahdo digital educational council waxaa lagu sheegay eh, sida adinkaba hadda aad qirteen eh, in siddeetan iyo lix boqolkiiba eh, ardayda adduunka ay isticmaalaan a i-ga marka xogtaas aan ka qaadano markaa sida eh, muhiimka ah eh, nolosha waxbarashada ardayda jaamacadaha ay iminka ugu tiirsanaatay eh, aaladda garaadka macmalka waxaan rabaa inaan marka kala qaadno oo maxaa togan oo la yimid inaan meel ka fiirino dhanka kalena aan ka fiirino maxaa taban oo aaladan ay keensanaysaa maadaama sidaas eh, waxbarashadii ardada ay ugu tiirsanaatay inaan dhinacyadaas ka fiirina noqon doontaa waxaan ku bilaabayaa marka eh, injineer siid cali oo aan ku celinayaa su-aashan injineere waxaa tahay bara jaamacadeed marka aad eegto marka khibradaada macalinimo iyo aqoonta aad u leedahay eh, tiknolojiyadda eh, saameyn ceynkea ayay kula tahay inuu ku yeelan karo ardayda hadda ku jira tacliinta jaamacadda adigoo markaa ka eegaya dhanka togan ama samaanta welibana waafajinaya eh, marxaladda eh, soomaaliya waad mahadsan tahay een, saameyn oo dhanka togan ayuu a i-da waxbarashada guud ahaana ku leeyahay gaar ahaana ardayda iyo macalimiinta iyo uu ku leeyahay maalan haddii aan soo qaadano wuxuu ku leeyahay saameynta togan waxaa ka mid a kow ee, waxbarashadii maanta wuxuu ka dhigay ee, in qofka iskiisu wax isku baro oo personalized si shaksiya uu maaragtay wixiisa cilmi baaristiisa u raadsado casharadiisa u raadsado een, maaragtay arrintaas marka waa saameyn oo awal maaragtay tiim tiim wax loo bari jiray ama macalin ayaa lagu tiirsanaa mawduuc marka la baarayo ama buog iyo library waqti dheer ay qaadan jirtay marka maanta inuu qofkii si gaara keligiis uu wax isbari karo oo casharadiisa iyo wixiisa uu si gaara u baran karo tan kale waxa waaye labaatan afar saac toddobada maalin ee ayada waa shaqaysaa jaamacadaha iyo iyo goobaha waxbarashaduna maalmaha qaar waa fasax marka waxbarasho aan kala go' lahayn any time wakti allaale iyo meel allaale ay ardayda joogaan ayay waxbarashadooda wada karaan Eh, saameynta kale waxaa ka mid a macalimiinta e ayada aada iyo aad ayay u saaciday macalinka wakti badan waxaa ka geli jiray in maaragtay cashar uu uu soo diyaariyo sidoo kale inuu buuq soo aqriyo ama waraaqo cilmi baaris soo aqriyo ama assignment sameeyo ama imtixaan diyaariyo wakti badan badan badan ayaa ka geli jiray macalimiinta qaar waa waa ka weheysan jireen inay inay intaasoo shaqaa qabtaan ma- waajibaad ka saaran eh, oo aadka u faraha badan darteed marka macalimiinta waxay ka caawiyaan ayad waxay ka caawisaa in casharadii ay si deg deg u diyaarsadaan Eh, keliya waxaa ka xiga brompt iyo iyo maaragtay hadal wax ku oola inuu u- u sheego iyo sida wax u rabo kadibna buugga uu rabo referencegu ka dhiganayo iyo qaabka uu rabo styleka uu rabo kadibna waxaa dhacaya in assignmentigii iyo examkii oo diyaarsan inuu uu heli karo Een, sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay een, maxaa la yidhaahdaa ardadii inay ay si oo positive u fakeraan oo dhiirigelin helaan maaragtay oo dhanka waxbarashada ah iyo fahamka oo qofkii luqadiisii uu uu- uu ku fasiro karo buug dhan intuu u dhiibo oo uu dhigi karo hal mar een, ii turjun asagoon turjumaad iyo bannaanka u doonan lacag iyo qarashna bixin Een, wuxuu fududeeyey researchkii iyo cilmi baaristii wuxuu ka dhigay wax oo sariica oo maanta beber haddaa qoraysid een, tooliska aad isticmaaleyso iyo researchka aad sameyneysid waqtiga dheer kugu qaadan jiray ee ayada maanta waxay keentay in maaragtay maalmo kooban aad beber ku qori karto haddii maaragtay aad ugu tala gasho meeshii bilooyin ay kaa qaadan jirta beber inaad qorto Een, sidaas oo kale ardadii waxay ka saaciday qarash badan oo uga bixi lahaa een, waraaqo ay soo daabacaan iyo buug ay soo iibsadaan iyo cilmi ay maaragtay lacag ka bixiyaan in halkaas qarashkii uu uga baaqday Een, sidoo kale jaamacadihii iyo goobihii waxbarashada sidoo kale ayagana waxaa u baaqday qarash badana u baaqday oo maaragtay ay ku bixi lahaayeen tacliinta hadday noqon lahayd librariyada oo hadda maanta waxaan waxaan markhaati ka nahay oo aan ognahay maanta librariyadii wax gala ma laha librarygii maanta internetka ayuu u guuray marka halkaas ayaa library ah libraryadu waa iska furan yihiin laakiin hadda lama galo marka arrintaasna waa dhanka kale positifeka luqadii waa ka saaciday luqadda waxay ahayd caqabad weyn oo maaragtay ardayda ka hortaagan inay wax bartaan ama se ay mowduuc si gaar ah u darsaan oo oo si oo dhiib ah ay u fahmaan Eh, arrintaas aada iyo aada ayay uga caawisay xagga tarjumaadda iyo luqado kala duwan inuu qofki isku turjumo amase uu uu macnihii ereyga uu ku fahmo ingiriis carabi ku weydiiyo eh, soomaali ku weydiiyo arrintaasna waxay keentay iyadan dhanka positifeka waaye oo oo togan ayay waxbarashada ku keentay waxaan rajeyneynaa in maaragtay ayadu ay sii fududeyso habka wax loo barto iyo dadka sida wax u bartaan iyo goobaha wax lagu barto iyo qaab kasta oo waxbarashadu ay u socoto yaan rajeyneynaa hadduu ilaah idmo Een, ayadoo maca daalika een, xakameyn iyo loo sameyn doono iyo maaragtay policy lagu ilaaliyo intaasoo qodob iyo qodobo kale oo hadda waqtiga uusan noo saamaxayn ayay ayadu ku keentay dhanka waxbarashada jilisacal waa mahadsan tahay injineer cabdisaar dhankiisa ayaan markaan isagana aan hordhigayaa injineere isla weydiinta haddii aad ka eegto dhanka kale saameyn ceynkee ayaad rumaysan tahay in aigu uu ku yeelan karo ardayda jaamacadda aa- aan iraado ardayda jaamacadaha dalka Een, runtii yacni haddaan ka fiirino saameynta taban kow waxay dhaawacaysaa horta kalsoonida kalsoonidiisa leanna qofka markuu ku tiirsanaado adeegsiga taa waxaa ka baxaysa kalsoonidii qofka inuu wax curiyo fikir la imaado wax raadiyo wax baaro meesha ay ka bixinaanaysa ardayga marka wuxuu ku tiirsanaana mar walbaba adeegsiga inuu mar walba su-aalo u baahdo taa waxay dhaawacaysaa marka xirfadiisa sidoo kale waxaa laga yaabaa ama fikirkiisa iyo maskaxdiisa inay noqoto maskax bannaan oo faaruq ah oo aan wax curin karin wax soo jeedin karin wax aan aan aan markaa wax ka doodi karin marka mar walba ku tiirsanaantaas ama kalsoonida ca- eh, xad-dhaafka ardayga soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay dhaawacdo xirfadiisa iyo maskaxdiisa inuu qofkii la rabay inuu wax curiyo la rabay hal abuurka imaado tawaa qodob qodobka labaad oo ardayga soomaaliyeed aada u saameynaysa waxaa laga yaabaa inuu xogaha uu ka raadinayo inay noqoto xog qaldan laanno ai da waxaa la bini aadamka oo kale lama darin ah wuu ka duwan yahay mararka qaarka waxaa laga yaabaa xog qaldan aan sax ahayn inuu meesha ka qaato ama taariikh ha noqoto ama qoraallo qaldan ha noqdaan taasoo dhibaato weyn ku keenaysa maxaa lahaye inuu qofka soo gudbiyo qoraal been abuura taasoo waxbarashadiisa iyadana aada u dhaawaci doonto oo aada u muhiimsan marka waxyaabaha lagas halkaa laga raadinaya in aada layskaga hubiyo lana finjilo yacni xogta sidoo kale waxyaabaha kale ay aada saameyn u yeelanayso waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada khiyaanadii khiyaanadii beer abuurka qoraal qofkoo lahayn ama xogoo lahayn inuu ardagi uu adeegsado oo dhaho xogta anigaa soo diyaariyey taasoo dhibaato weyn iidan keenaysa u baahan maxaa la xogtii in la tafatiro la hubiyo ciddii iskalene la la la waafajiyo taas hadhowt waxay keeni kartaa dhaawac hufnaanta waxbarashada iyo kalsoonida macalinka laanna ardaygii markuu macalinka assignment ama u diro laayliga oo wixii ay aaga weydiiyey intii soo qaado oo keeno oo ardayga isku dayin inuu xiraadiyo ama xogtii tafatiro ama xogtii hubiyo ama xogtii maxaa lahaa si saxa aanu usoo habeenin taana waxay hoos u dhaceysaa kalsoonidii ay macalimiinta ay ku qabeen ardada sidoo kale dadku waxay dhahaan badanaa bulshadeena marka la fiiriyo isticmaalka ama adeegsiga ee aayda badanaa luqado badan ayaa loo adeegsadaa kala duwan waxaa laga yaabaa yani luqadaha ugu badan hadii loo adeegsado luqada ingilishka ka mid a taana waxaa laga yaabaa inay hoosu dhac marar qaarkood keento dhaqankii iyo luqadda oo tarjamadii halka habkii la rabay inaynan gaarsaneyn sababtoo argna inta badan qoraallo ayaa inta badan lagu tarjumaa taasoo ka tarjumayna maxaa lahay dhaqankii iyo luqadii hooyo taasoo iyadana dhaawici karto maxaa lahay qaarkood ay buwag xataa inay ku qoraan isku dayaan marka intaa laga soo tago yani kalsooni xumada ku timaada ardayga iyada naftigeeda waxyaabahay sameynaysa kamid taha qofka markuu ku tiirsanaado si xaddaafa adeegsigii maxaa lahaaye a i-ga ama garaadka macmalka oon isku dayin inuu asaga fikir la imaado inuu wax curiyo wax inuu baaro wax inuu daraaseeyo wax inuu hubiyo ee noqoto mar walbaba inuu ku tiirsanaado inuu ama la qabsado ama qabatimo inuu si yani si xaddaafa u adeegsado asigoo aanan tafatirin xogaha oo halka kasoo qaadanaya waa la ogyahay sida sid cali noo tilmaam faa-iidooyinka laakiin sidaa tahay shay walbaba faa-iido iyo faa-iido daraba wuu leeyahay saameyn toganna wuu leeyahay saameyn tabanna wuu leeyahay marka waxaa kaloo jiro dhibaatada ay leedahay marka loo fiiriyo qofka ku tiirsanaanta kaliya ma ka fiirina dhanka kalsoonida sidoo kale waxaa laga yaabaa macluumaad qaldan in a aiga la baro oo qofka haddana si qaldan usoo xigto taa mar aan xasuusta aan aan safar shaqo ku joogay south korea waxaan arkahaya aiga in la tababaro oo marka qaarkood macluumo yar in la baro toddobaad qaadanayso marka macluumaadka si qaldan haddii loo barane waxaa laga yaabaa macluumaad qaldan inuu ardayga kasoo qaato taasoo iyadana dhibaato weyn ku yeelanayso yacni kalsoonidii uu ku qabay ama kalsooni xumo ay ku timaada xiriirka macalinkii ardayga ka dhexeeyay marka haddii aaloo marka waxaan leenahay si yaan loo isticmaalin si xad dhaafeh si loo wanaajiyo waxbarashadii xiriirka macalinkii ardayga aanan la dhaawicin tayadii waxbarashada oo hadda sida loo tilmaamay faa-iido dhinaca kalena wuu leeyahay laakiin u baahan xirfad iyo aqoon iyo maxaa lahay ammaanaba intaba maxaa lahay in la ilaaliyo badanaa waxaan dhahnaa gunaanadkii a i da waa fursad weyn oo cidna iska indhatiri karin laakiin waxay mar walba ku xirantahay adeegsigiisa taban qofka oo inay garaadkiisa ilaaliyo si xilkasnimo u adeegsado anshaxa waxbarashada iyadana ilaaliyo aaday muhiim u tahay ama wax loo yaqaano akhlaaqiyaadka waxbarashada ay ka mid yihiin ammaanada cilmiga xoogaha lasoo xirinayo inay noqdaan xoogo saxa oo la tafatiray oo si saxana loosoo xigan karo marka intaas aan leeyahay ku dari doonaa dhibaatooyin badan wuu leeyahay dhinaca kale marka loo fiiriyo laakiin dhinaca waxbarashada ayaan xooga saarayn dhinaca caafimaadka dhibaatooyin ku leeyahay dhinaca beeraha dhibaatooyin ku leeyahay dhinacyo kala duwan laakiin hadda anaga waxaan kusoo koobna keliya dhanka waxbarashada ee ardayga soomaaliyeed injineer saacali aragtidaada aada ku darayso saameynta taban ee aaladdan ay la timid
waad mahadsan tahay injineer cabdisataar ayaa dhameeyey intii badnayd aniga waxaan ku dari lahaa laba qodob oo aan isleeyahay waa muhiim waa midda koowaade xagga oo privacyga ardayga markuu aayada ku tiirsanaado oo wax kasta uu weydiiyo macnaheed waxa waaye in uu u sheego noloshiisa dhan waxa khuseeya marka maadaama muddo uu isticmaalayo noloshiisa wax khuseeya iyo su-aalaha uu qabo noloshiisa la xiriirta uu weydiinayo ee ayadu waxaas dhan marka waa xif- waa xafidayaan memoriga ayay ku hayaan iyo maskaxda oo ayda mashiinada ayaa xafidaya Een, kadibna een, waxa aa weydiinaysay iyo jawaabihii lagu siinayay kuwo la mid ah ayaa dadka la sii doonaa marka xogtaadii een, ayaa qof kale uu heli karaa keliya waxaa ku filan magacaaga inuu weydiiyo oo uu yidhaahdo een, hebel maxaad ka taqaan iga sheeg markaas wuxuu sheegayaa inta wixii aa weydiin jirtay oo dhan iyo qaabka uu kugu jawaabay iyo waxaa dhan hal mar uu isku daba taxayaa markaasaa macluumaad oo la yaab leh oo adigu ku saabsan ayuu qofku siinaya marka waxaa fiican in aad iyo aad looga taxadaro haddii la isticmaalayo xataa maaragtay qaab oo oo caqli ku dhisan oo maaragtay aa ka ilaalinaysa magacaaga ama waxyaalo badan oo raad adiga kugu yeelan kara marka xaggaas riski weynaa ka imaan kara privacyga Een, waxaa ka imaan karaa dhanka oo xuquuqda siduu saad cabdistaar sheegay copyrightka Ee, dad kale waxooda inaad iska sheegatid Een, maaragtay wax maanta lacag lagu bixi jiray ay laftirkeeda dood oo ka imaan karta diin ahaan waaye wax lasoo iibsan jiray oo lacag lagu bixi jiray inaad si fudud aad qofkii buuggiisii iskaga soo qulaasaysato iska qaadato oo asagana uu ku- maanta uu ku fur- uu furan yahay oo wax kastoo weydiisa uu ku sheegayo waxyaala xirxirnaa oo dhan in maanta uu asaga uu access u leeyahay ayadana marka xaaraantinimadeeda iyo xalaasheeda ayada laftarkeeda in la isweydiiyo waayan oo diintaada iyo ay akhlaaqdaadii iyo mustaqbalkaaga laga yaaba inay dhibaato ku keento Een, aslan bagaal iyo muslim qof xoolihiisa ay xalaal tahay in la iska qaato ma jiro Ee, mar kastaba akhlaaqda annagana hagta haddaan muslim nahay marka dhankaasna muxuu ahaa waa negative ahaan ayay ku yeelan kartaa Een, waxay keeni kartaa qofkii inuu ka caajiso inuu fakeraba sida uu injineerka sheegay inuu ka caajisaba aslanba inuu fakero wax yar haddii ay kusoo dhacdo ai inuu weydiiyo chat g p t iyo maaragtay gemini moodalada kala duwan inuu weydiiyo waxaas maxaa la yihahdaa hebelaa waxaas i weydiiyey sidaan uga jawaabaa xataa heer uu gaaro inuu ku qoro ayay keenaysaa marka arrintaasna waxa waaye waa waa qofkii oo bini aadamkii oo awooddii ilaahay uu siiyey aan isticmaalaynin marka kartidiisii ayay dhaawacaysaa waxay dhaawacaysaa sumcaddiisii reputationkiisii waxay dhaawacaysaa maaragtay waxaa laga yaabaa goobo kale oo oo waxaas aan laga heli karin markaas in arrin noocaas ay ku qabsato xirfaddii bini aadanka marka uu lahaa jiray oo caadiga ahaa oo inuu fakero inuu maaragtay een, caadifad muujiyo waxaas dhan ayaa ka tirtirmaya qofka caadifadda xataa waa ka lumee maxaa yeele maanta mashiin ula sheekaysana mashiinkana caadifad ma yaqaano maadaama bini aadan uusan ahayn marka qofkii wuxuu noqonaya marka sidii mashiinkii oo kale inuu hadlo u tacaamulo hadhow marka waa bini aadanimadiisii caadiga ahayd oo ilaahay u abuuray ayaa laga yaabaa meeshaas inuu uu ku waayo marka waxaa fiican qofkii inuu u isticmaalo ayada si caqli ku dhisan si maaragta tuul ahaan u isticmaalo tuulka een, furaha irida lagu furtaa ee furihii ma ahan maaragtay wixii ugu dambaysta la isticmaalaya nolosha ma ahan marka ee ayada inuu u furto si fikraddiisa uu u- u bilaabo inuu fikrad u bilaabo oo kale iyo qaab noocaas inu isticmaalo maa laakiin inuu ku tiirsanaado boqol kiiba boqol dhaawac maskaxeed iyo dhaawac psychology ahaan iyo dhaawac caafimaad iyo mid akhlaaqeed iyo nooc kasta oo negative ah ayay qofka ku yeelanaysaa igu baxaayey hoodadow hoobtaygu shidan dabkaygu baxaayey hoodadow hoobtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
halkan ayaan dhegaysta ku hakinaynaa toddobaadkan aragti wadaagga mowduucan la xidhiira martida waxay kala ahaayeen injineer cabdisataar carabow iyo injineer siid cali gaabane oo labaduba ah injineero ku gaaroobay culumta teknolojiyadda صح صح صح صح عين العافية هوسبيتال آه مم، أتتتتتتت.
haybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haa baabasiir baa i helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedhowaan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareerdhahaybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa kuu hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaarigan hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani haybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynuul caafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynu caafiya hosbitaal wuxuu isbitaallada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynaya isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaga daweynayo waxaa ka mid ah cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynu caafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashi aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynu caafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
madrasadan magaceeda waxaa leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta aan wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay arday da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن sida aad bilowga barnaamijkaba la socoteen toddobaadkan waxay diiradda noo saarneed mowduuca ah kaalinta garaadka macmalka uu ku yeelan karo ardayda ku jira marxaladda jaamacadda injineer siida cali gaabane oo ah madaxa xafiiska qalinjibiyaasha jaamacadda muqdisho oo culuumta kombyuutarka ku soo bartay dalka hindiya iyo injineer cabdisataar carabow oo ah madaxa xafiiska hal-abuurka jaamacadda muqdisho oo culuumta kombiyuutarka ku soo bartay dalka suudaan ayaa ahaa martida toddobaadkan ee barnaamijka inta aan ku wada kulmi doonno qayb kale oo isla mawduucan ah toddobaadkayna soo aadan waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo caafimaad شديدين عندها الصمو كتضبطين حقينا بدودين تذكر الشديدين عندها الصمو كتضبطين حقينا بدودين أبو سنة تتكيغو هيدر قضينا استبقبا ميور الدقيق